wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa gaaray degmada warshaq ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana si diiran halkaasi ugu soo dhabeeyey mas-uuliyiinta maamulka degmada warshaq saraakiisha ciidamada ururka haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi ujeeddada socdaalka madaxweynaha ayaa lagu sheegay dhammaystirka heshiis beelo walaalo ah oo halkaa wadadego ay ku gaareen hordhiciisa heshiiska caasimadda hirshabelle cali gudlaabe xuseen ayaa markii uu gaaray degmada waxa uu kormeer ku sameeyey xarumaha waxbarashada goobaha caafimaadka iyo ganacsiga isaga oo dhagax dhigay suuqa kalluunka degmadaasi annaga ujeedkaynu safarkaynu maanta wuxuu ahay laba qaybood u ahay mashaariicdan inaan dhagax dhigno iyo inaan ogaanno xaaladda guud ee ka jirta degmada warshiiq labadaas u ahay ujeedkayna safarkaynu labadaas qodobo u ahay waxaan rabaa inaan idhaahdo bulshooyinta degmada warsheeq waad mahadsantihiin sida isugu duuban tihiin mashaariicda waad aragtiin waa bilaaw mashruucan dadku deegaankan ku nool waa laba qaybood qaybo waxay noloshooda ku tiirsan tahay badda iyo kalluumaysiga qaybna xoolaha maanta mashruucan waa mid ku saabsan badda dhinaca badda ku saabsan waaye waa suuqii maaragtay malayga iyo dhagaxdhigii iidana dayactir ka socda degmada labada qaybood u ahay insha allah mashruucan waa waa ballaaran yahay waxaa imaanaya insha allah hadii la raalli ka nado qaboojiyaashii waxaa imaanaya shabaagadihii waxaa imaanaya doomankii wax badan oo wax laga faa'iidi doono oo dhinacan maaragtay agabka loogu talagala baddaa waayay insha allah haddii lay raalli ka noqdo mashaariicduna sidaanay isu daba socotaa hadday midda xoolaha tana way imaanaysaa laakiin bulshada ku nool guud ahaan hirshabeelle gaar ahaana degmadan hadda maanta aan ku sugannahay waxaa laga rabaa inay isku duubnaadaan waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan nabadgelyada deegaanku haddoona nabadgelyo ahayn horumar ma imaanayo waad arkaysiin warshiiq horumarka ka socdo ee sanadba sanadka ka dambeeya siday u ballaaranayso iyo mashaariicda waaweyn ee ka fulayso waxay ku timiday ilaahay amarkiis iyo nabadgelyadoo lagu dadaalay iyo dadkao dhan isula jeedo ee waad ogtihiin hirshabeelle degmo maanta konsalkeeda ay bulshada soo doorteen waxaa ka jira degmada warshiiq kuwa kalena waa rajaynaynaa laakiin dadaalkiinay ku timiday bulsho isjecel bulsho inay wax isla qaybsata rabto waxna qabsato ayaa konsol dooro karto konsolka faa'iidooyin badan uu leeyahay horumarka uu qayb ka qaadanayaa iyo qof aad idinku aad ku kalsoontihiin inaad inaad dooratiin oon dikireeta ku imaanin faa'iidooyin badan ay leeyahay konsolku waa rajaynaynaa degmooyin kaloo dhiman ee hirshabellena inay sida iyaguna isu dooro doonaan oo dad rabitaankooda uu ku yimiday ay hogaami doonaan haddii ilay raalli ka noqdo madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa kulmo kala duwan waxa uu la qaatay mas-uuliyiinta maamulka degmada warsheekh iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxayna ka wada hadleen sidii looga shaqayn lahaa horumarinta adeegyada bulshada ee degmada warsheekh ee gobolkan hirshabeellaha dhexe